kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka bandhiga dhaqaalaha raadiyo himilo ayaad ka dhagaysataan toddobaadkii xilligan oo kale waxaadna kaga bogataan xogo nolosheenna wax ku kordhin karaa isbuucaanna waxaan idin haynaa laakiin haddii aan ka hadalna caymiska hadda ee soomaali ahaan aada uu yaryahay inta badan adduunka haddii loo fiiriy faham sidee ah ayay bulshadeena ka haystaan adeega caymiska sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya etoobiya oo kala siixday heshiis ganacsi malaayiin ruux oo milyaneero noqday sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatan baakin gawaarida la dhigto oo lagu kala gatay hal dhibic saddex milyan oo dollar iyo aasaasihii ugu horreeyay barnaamijka interferiska oo geeriyooday qodobadaa iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan farsamadu waa timi jilac anigu waxaan ahay maxamed xasan soo dhawaaday saaxiib yaal xegeeg caymisku waa qayb muhiim u ah nolosha waa halka looga badbaado burburka dhaqaale haddii ay dhacdo in waxyeelo soo gaaraan sida gurigubasho shil gaari ama ay dhacaan waxyaabo kale dadka badankooda ma haystaan lacag ama hanti ku filan marka ay dhacdo musiibo sida baabuur ama gurigubasho si kastaba ha noqotay haddii ay leeyihiin caymis shirkaduhu waxay daboolaan qarashaadka dadka geystay dhibka haddaba toddobaadkan ayaan ku eegaynaa barnaamijka xog ku saabsan fahamka bulshadeena ay ka haystaan adeega caymiska waxaan arrimahaas kala sheekaysannay cabdixakiin hiraabe oo bartay cilmiga dhaqaalaha bismillaah waa ku dhowahay aadoo mahadsantiin raadiyo himilo marka labaad haddii aan u gudan galo qodobka maanta oo aan ka hadli doono caymiska caymiska waa heshiis sharciyeed kaasoo galayaan laba shaqsi ama laba kambani oo kale ee galayaan kaasoo ku heshiyayaan in qofkaas oo bixiyo khidmo si hadhow loogu daboolo baayaha qaarka oo qaboo kale way kala badihiin noocyadoo kale qofkaas oo kale khasaaro ama dhibaatooyi waxyaabo badan ee ku imaado laakiin haddii aan ka hadalno caymiska hadda ee soomaali ahaan aada uu yaryahay inta badan laakiin hadda waa kusoo badanayaa adduunka haddii loo fiiriy shay walba wax walba waxaa laga galaa waa caymiska oo kale dhibaatooyin fara badan xagga soomaalida way ka jirtaa laakiin dadkoo aanan fahansaneen aanan kabar qabin aan ogeyn caymiska waxyaabo badan oo faa-iidooyin badan oo u leeyahay xagga wadankeena soomaaliya waa maasan tahay waan kaaga mahad celinayna mar kale fursaddaana siisay ee ku aadan ka qaybgalka barnaamijka weydiinta xigta aan ku hordhigayo waxay tahay haddii aad ka warantay caymiska iyo waxa uu yahay faa-iidooyinka marka uu leeyahay max ka mid ah faa-iidooyinka caymiska uu leeyahay waxyaabo aada u fara badan waaye haddii aan ka soo hadlnoo kale aan soo qaadanoo kale waa kala duwayaha noocyada badan oo kale leeyahay soomaali ahaan marka aan joogno inta badan waxaa dhaco khataro xagga anka anaga nagu badan soomaali ahaan gubashadoo kale waxaa aragtaa suuqu gubanaya ama meel kambaniga gubanaya ama shirkada gubanaysa oo waxaa arkaysaa suuqaas intaas oo ganacsi oo fara badan dad badan ku hanti beelaayo dadka saan u jeedid wax caymisan kuma jiraan adduunka dunida hadda way horumartay qof walba ama shay walba wuxuu ku jiraa waa caymis qofka soconaya ama gaariha lahaado ama meel bisna u furnaato wax walba waxay ku jiraan waa caymis hadhow marka qofkaasoo dhibaato imaata ama los ama wax u imaada si oo beri loogu kaabo ama bedelkiis u helo kale tusaaloo kale qofkaas gaari ayuu wataa ama gaariyaasa caymis u jira gaariyaasa shil galaya gaari ama loo tiictiraya ama gaari cusub a soo u helo marka dadka oonu fahansaneen bedelkeeda haddii aan fiirin soomaali ahaan waxay leedahay waa waxyaaba dhaqan ahaanay leedoo kale qofka markuu ka gubto oo kale guri ama uu ka gubto ama business oo ka gubto si soomaali ahaan oo reer ahaan ama qabiil ahaan cidda ee u gurmadaan ee qofkaas walaalkiisa ku taakuleeyaan laakiin hadda wadanku horumaraya isbedelo maaha isbedelo maahay shirkadaha way ka jiraan waana ku yaryihiin iyo dadka fahansaneen marka haddii oo barnaamijyaha noocan sii far badan oo dadka la baraarujiyo oo la wayacgeliyo oo loo sheego qof walbo inuu caymis galo gaari walbo dukaan walbo kambani walbo ama shirkad walbo haddii ay ku jirto marka macnahana waa la fahmi doonaa faa-iidooyin bara badan waa la heli doonaa waa tahay waa maasantaha mar kalean ku leeyahay waxaad ka sheekaysay faa-iidooyinka uu leeyahay caymiska marka laga hadlayo dalka iyo guud ahaan soomaalideena aan ka eegeynaa meelaha ay ku sugan yihiin caalamka intaba haddii faa-iidada ka sheekaysay dhanka kale waxaa laga yaabaa in khasaaro uu leeyahay khasaarihiisu maxaa ka mid ah khasaare oo leeyahay caymiska waa aada oo aaday u farabadi yihiin khasaarooyin badana jiraan dadka oo inta badan kalsooni aan ku qabay aan ku qabin lacagtaani meeshaan geliyaan inay beri ka helayaan qofkanoo hadda galaya caymiska oo kale waxaa laga yaabaa beri wuxuu ku fikiraa oo dhahaya caymiskaas intaasaa geli bishaas ama sanadii ama yarbu waxba u bixinayaa wuxuu inay kusoo laabanayaan oo helayaan kama warqabo qofkan waxaa laga yaabaa inaan wax ku dhicin waxaan ku dhicin lacagna waxaan waa ka baxday wixiina dibna uma soo celin tusaalo kale qofka oona fikirleynkoda waxaa kaloo jiro xagga mid dhaqaal ahaan iyo mid toos oo kale waxaan aa meesha aa gelinaysid waa wax aan aan la hubin waayo dadkani kuma dhiiri karaan cabsi iyo fahan la-aan inta badan oo ka jirto khasaarooyin aada u fara badan oo leeyahay oo xagga riskiga waxaa ka mid oo kale khasaaro oo si toos ah u gasho kale ama dhibaatooyin fara badan oo le waxaa kaloo kamid oo kale dadka oo kale qaar oo kale oo gawaarida oo wadaan oo kale ayaa qaar waxay isdhahaan gaarigii marka uu ka duqoobo kale ayaa waxay sameeyaan inay gaarigaas riski ama waxba ay geliyaan si ay biro u helaan oo kale gaariga kale oo cusub oo kale inta badan hadda laakiin soomaali ahaan markaa ka fiirno dadka waa ku yaryihiin wayna ku gaabiyihiin mana fahansano dadka ku yara ayaaba dadka ku jira caymiska ayaaba aada u yar laakiin wadamo kale marka loo fiiriyo dhibaatooyin fara badan xagga faneesha xagga dhaqaal ahaan xagga lacagaho kale waxa meeshaan geliyaha beri ma kusoo noqon doonaa ma heli doonaa shaki is iyo sasbagti ay qabaan ee waxyaabaha qaar aan geli jiran soo koobay waa tahay caqabadihii aad ka sheekeysay dhanka kale noocyada caymiska maxaa ka xusi karnaa
noocyada caymiska way farabadiyeen laba shay a u miisaan mid life qofka noloshiisa caymis oo gelinaya iyo mid guud ahaan midda noloshiisa oo geliya waxaa kaloo kamid ah qofka hadda adduunka waxaa ka jirta qofka markuu shaqeynayo ama kambaniha ushaqeeyo ama shirkada ha u shaqeeyo lacagta salaga oo qaadanaya mushaarka ayaa waxaa lagu jaraya caymis yar markaas qofkii markuu kini shaqeeyo kale oo naqdo gabaabsi oo naqdo kale si inta ka dhiman haloo soo noolahay lacagi bedelkeeda oo qaadan jiray oo khidmo oo ku filan oo noloshiisa kaafi karto la siinaya jirto sidoo kale midda guud ahaan waxaa kamid oo kale dhaqaalaha kalea kamide ganacsiyada kamide caafimaadka kamide adduunka intaas badan waxyaabo badan aada u fara badan ka jira noocyadiisa laakiin kan soomaali ahaan qof hadda ku jiro caafimaad dhaqaalahaan uu jiro inta badan aada ugu yaryihiin oo kale adduunka dunida waxaa ka jiro qofka waa jiri karaa waa xanuunsan karaa markaas isbitaal oo tagayaa daawooyin fara badan qaliino badan foogada lacagtina wixiina ma aboodo caymisna kuma jiro dhibaato inta badan leeyaha kamid ah waxaa kaloo kici karo musiibooyin kale oo rabaanaya inta badan aad jiraan oo kale oo dhici karaan xagga dhaqaalaha kaloo kamid ah caafimaadka kamid ah sidoo kale waxaa kaloo la galaa oo inta meelaha inta riski badan oo laga helo waxaa kamid ah sida badaha oo kale mariiniska kamid oo kale qofka oo badaas ku jiro ka kulumeysayayo shirkadaas iyo maraakiibtaas oo kale waa jiraan adduunka meelo badan oo noocyo badan oo kala duwan oo leeyahay meel walbana waxaa ku go-an oo kambanigaas ama shirkadaas oo inshuransiga khidmo u go-an oo qofka noocyadaas oo kala duwan oo waxa uu ku bixiyo ama yeera u bixiyo ama sanadkii ama bishii si oo dib uu helo laakiin soomaaliya marka laga fiiriyo aada u yaryihiin qof hadda life insurances oo ku jiro hal iyo labo in la hela hata waa aada u yar tahay waxyaaba yar oo kuwa yar had waa jira hade gawaarida hadda waaweynkan oo soomaali had inta badan artay gawaarida hadda xoog u socdaan oo kale gaariyahan kale caymis oo ku jira walaha gaariya haddii oo biri shil kale ama wax oo galo kale si oo gaari cusub soo qaadana laakiin hadda gawaaridii oo fara batay kuwa yararka haddii la fiiriyo aaday ugu yaryihin kuwa waaweynka laakiin inta badan ugu badan marka intaas kusoo waa tahay hore waxaa u sheegtay in khasaare iyo faa-iidaba uu leeyahay caymiska hadda hadalkaaga ugu dambeeye wuxuu ahaa hadal aa ka dhawaajisay oo ahaa gabaaridu dabcan noocyo kale leeyihiin markay magaalada marayaan oo waxaa la leeyahay gaari hebel noocaas ah ceymiska ku jiraa wadada kaga leexo sababtoo ah dhibaato ku gaarsiin karaa wadayaashana dabcan uma taxadirayaan dadka wada waxay markaas eegayaan muxuu wax ka dambeeyay marka khasaaruhu laftirkiisa soo kama mid ahan haddii baabuurta oo dhan muxuu ahaa ay adeegsadaan ceymis in khasaaraha uu sii kordho mid ka nafeed taas waxaa ku micnay karaa qofka laakiin cabsi iyo webel oo ka qabo qofka shil asi galmi kara nafsadiisa inuu u cabsado oo tan kala ilaaliyo kana ilaaliyo waa xaq oo lagu leeyahay oo inuu nafsadiisa ku badbaadiyo laakiin waxyaabaa qaar oo jira gawaarida aada waaweyn gawaari yarka waa aaday uga cabsanaya haddii oo joogsii waa khasaare aad farbadana gaaray gaarigano kale haddana badana ka cabsamaayo kale wuxuu ogyahay beri kamaal inuu caymis ku jiro haddii uu wax uun gaarsiiyo ama gaarigi ama wax uun kasoo halaabo in beri gaari ka duwan la keeni karo waxyaabaha oo inta badan oo riski inta badan hadda la sheegay oo kale oo dhibaatooyinka oo leeyahay oo kale ee kamid taha oo kale qofkan si kas cad ayuu meel ugu dhufanaya ama jug gaarsiinayaa si oo ugu tashto beri si oo usoo laabto oo kale arrintaas inta badan waa jirtaa laakiin dadkoo laakiin weli aanan fahansaneyn oo wacyigelin inta badan oo oo aanan ka dhaadhicin oo ayna ku yar tahay ayaa waxyaabaha qaar a keenayaan cabsi ay ka qabaan waa tahay marka dalkeena baahida uu qabo caymis muxuu yahay baahi hadda taagan waa baahi aada u weyn iyo dhibka kalo jiro waxaa kaloo kamid ah kambanida ama shirkadihii caymiska bixinaya ayaa ku yar wadanka minis kalsooni iyo kuma qabaan iyo wadankoo burbursan oo hadda oo soo kacayo oo soo hormarayo dhibaatooyin fara badan waa jiraa waxaa kamid ah dhibaatooyinka inta badan waxaa gubtaa suuqyada gubtaan intaasoo dukaaman intaasoo dad badan oo hantiyaal badan a aada ugu baabao ayaa kamid ah sida waxaa kamid ah kaalmaha shidaalka oo kale shidaal meel ku jiro gubto oo kale iyo shidaalka inta badan hadda dhacay oo wadanka kusoo batay gawaarida aada ugasoo bado kale kuwaasa aada u fara badana ka jirto iyo mar walba wadanka oo dhibaatooyin badan oo iska jiro xagga caafimaadka oo kale aada a baahi weyn loo qabaa oo kale dadka isbitaal ku jiro qofka sooba dhacmo oo soo jirado kale meesha ku jiro dadka haddii caymis ku jir lahaayeen waxyaaban oo ka faaislayeen dhibka kaleo jira xaawaay shirkadaha soomaaliya ee caymiska aada u yareen oo kale waxaa inta badan uga caansan midaan takaaful la dhahay hadda ugu horeysa oo soomaaliya imaaday marka dadka kale oo mashruucyada ama kambaniyada heestaan oo kale inay soo badiyaan dadkana u sheegaan ka dhaadhacsiiyaan inay waxaan adeeg ayaga loo sameeya birina lagu celiyayo in looga dhaadhacsiiyo marka baahi fara badana loo qabaa xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka iyo xagga life inshuransiga
waa tahay waxaad dhegaysanaysaan raadiyo himil boqollabadhibicshan megahartis gaar ahaan barnaamijka bandhiga dhaqaalaha markana waxaad ku soo dhawaataan wararka dhaqaalaha ee barnaamijka dowladda soomaaliya iyo itoobiya oo kala seexday heshiis ganacsi dowladaha soomaaliya iyo itoobiya ayaa muqdisho ku kala seexday heshiis ganacsi kaasi oo labada wadan u leh waxtar munaasabadda lagu kala siixanaya heshiiskaas oo ka dhacday garoonka magaalada muqdisho ee aadan cadde waxaa ka qayb galay wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda federaalka cabdulaahi bidhaan warsame wasiirka gaadiidka dhulka iyo cirka duraan axmed faarax iyo danjiraha itoobiya u fadhiya soomaaliya mas-uuliyiin ganacsato iyo marti kale heshiiska rasmiga ah ee ganacsiga labada waddan ee soomaaliya iyo itoobiya ayaa horseedaya in kalluunka soomaaliya uu suuq caalami ah ka helo dalalka deriska iyo kuwo kale sidoo kale waxaa isla maalintaas dalka itoobiya loo daabulay shixnadii ugu horraysay ee kalluunka soomaaliya kaasi oo ahaa labaatan kun oo tan waxaana lagu raray laba ka mid ah diyaaradaha shirkadda ethoobian irelan oo isla maalintaas qaad ka soo dejisay garoonka muqdisho heshiiskan cusub ayaa ku soo aadaya toddobaad un kadib markii wasiire ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo koox ganacsato etoobiyaan ah iyo sidoo kale turki ay booqasho hooleed tageen degmada qadiimiga ah ee warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe iyagoo kormeer iyo indhendheen ku sameynayay fursadaha maalgashi iyo ganacsi ee kalluunka dalkeenna malaayiin ruux ayaa milyaneero noqday sanadkii tegay ee labada kun iyo labaatan in ka badan shan milyan oo ruux ayaa noqday milyaneero caalamka oo dhan sanadkii labada kun iyo labaatan inkastoo dhaawac uu soo gaaray dhaqaalaha oo uu sababtiisa lahaa covid nneteen halka kuwo kale ay noqdeen ee faqiiro tirada milyaneerada ah ayaa noqday shan dhibic laba milyan iyagoo wadarta guud caalamka oo dhan noqday konton iyo lix dhibic hal milyan oo ruux sida ay sheegeen aqoon-yahanada daraasiiya cilmiga dhaqaalaha labada kun iyo labaatan inka badan hal boqolkiiba adduunka oo dhan dhallinyarada ku nool ayaa noqday milyaneero markoodii ugu horreysay taariikhdooda tani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay tan iyo labada kun iyo saddexdii oo tiro sidaan oo kale ah ay noqoto in ay noqdaan milyaneero kuwaasi oo kor u dhaafay labaatan iyo afar boqolkiiba adduunka oo dhan labada kun iyo labaatan ayaan ahayd markii ugu dhaqsiyaha badneed ee tiro intaas la eg ay noqdaan milyaneero baakin gawaarida la dhigto ayaa lagu kala gatay hal dhibic saddex milyan oo dollar baakinkan oo ku yaalla hong kong wuxuu sameeyey diiwaan kadib markii lagu kala iibsaday adduun lacageed gaaraya hal dhibic saddex milyan oo dollar qofka iibsaday ayaa magaciisa la sheegin iyo in uu wax ka bedeli doono balse wuxuu ahaa baakin la dhigto gawaarida raaxada baakinkan ayaa ku fadhiya bid dhuleed dhan boqol soddon iyo afar dhibic shan fiid oo u dhiganta afartan iyo kow mitir baakinkii ugu qaalisanaa dunida waxaa lagu gaday sagaal boqol iyo siddeetan kun oo dollar sanadkii labada kun sagaal iyo toban isla hong kong hong kong waxaa ka jira ciriiri dhanka dhulka ah bishii meey guri ku yaalla isla magaalada waxaa lagu kareeyey qiimo gaaraya laba boqol iyo toban kun oo dollar aasaasihii ugu horreeyey barnaamijka antiferiska ayaa geeriyooday john david macfey oo ahaa aasaasihii software ka sameeya antiferiska ayaa ku dhintay xabsi ku yaalla sbain arbacadii kadib markii maxkamad sbaanish ah ay sheegtay in dib loogu celin karo maraykanka dacwadda la xiriirta canshuur lunsi geeridiisa waxaa xaqiijiyey qarinadiisa iyagoo sheegay in uu ahaa daada toddobaatan iyo shan jirka kadib markii uu iibiyey shirkadiisa hormuudka ka ahayd la dagaalanka fayriska sanadkii islamarkaana lumiyey hantidiisii intii badneyd intii lagu guda jiray xiisadii dhaqaale ee mase makfey wuxuu galay nolol aan wacanayn inuu ka dhaqaaqay falaan aan lamaadin kuwaasi oo gabagabadii ku dhammaaday in xabsi lagu xiro dalka sbain bishii oktoobar sanadkii isaga oo xilligaasi u socday dalka turkiga kadib markii dacwad ogayaasha maraykanka ay ku eedeeyeen in uu bixin waayo canshuuro lagu lahaa maxkamadda gobolka katalan waxay sheegtay in dhakhaatiirta xabsiga ay sameeyeen wax weliba oo ku caafimaadi karo balse aysan suuro gelin maadaama uu soo idlaaday wakhtigiisii adduunyada ganacsadaha oo ku dhashay dalka england ayaa markii ugu horraysay caan noqday sannadihii sideetameeyada markii uu aasaasay shirkadiisii teknolojiyadda ee la ohan jiray macfi fariskan waynaga intaa barnaamijka waxaa soo saaray idilana socodsiinaya anigoo maxamed xasan halka farsamadana uu ahaa timjalac intaana ku wada kulmi doonno barnaamijkana kaanixiga sidaasi nabadgelyo